shirka aragti wadaaga ee macadka heritage ee ka socda magaalada jabuuti ayaa maanta galay maalintiisii labaad iyada oo looga hadlay nabadgelyada iyo xasiloonida degmada geeska africa iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee ay sababaan arrimaha degenaansho la-aanta ee khalkhalka iyo barakaca ku keena xasilinta iyo isu socodka dadweynaha ramadaan muuse ayaa warbixintan jabuuti kasoo diray howlaha shirka oo galay maalintoodii labaad waxaa maanta aad loogu faaqiiday arrimaha nabadgelyada degmada geeska afrika iyo qaabka suuragalka looga gudbi karo wasiirka maaliyadda dhaqaalaha iyo warshadaha ee dowladda jabuuti eliyas muse dawaale ayaa iiga warramay qaabkay u arkaan howlaha shirka sharaf weyn bay annaka noo tahay kareer jabuuti ahaan inaa madal ay maaragtay macadka heritage ay halkan mar kale ay jabuuti ku qabanqaabisay waata keenaysa inuu madaxweynihii jamhuuriyadda jabuuti isaguna uu furo uu maaragtay dahfuro waxaa weeyaan xilligaasi arrimaha halkan laku hayo ee laku gorfeynayo kulleyba waa dano leesh waxaa laka hadlaya waxaa weeyaan dhibaatooyinkan iyo culeyskani mandaqadda haysta sidee looga gudbi karaa maxaa keenay jabuutina sidaad u og tahayba mar walba degenaanshaha iyo xasilnoonida mandaqadani waxay u tahay arrin muqadisa taabaa keenaysa xilligaas inaan maaragtay si buuxda aan uga qayb galno khaasatan xilliga ay noqoto arrimaha soomaalinimada lakaga hadlayo amba soomaaliya iyo degenaanshaheega iyo horumarkayga ay noqoto soomaali guud ahaan taasna waxaan annagu aan qabnaa kulleyba inaan jabuuti hormuud aan uga nahay waannu ku faraxsannahay dee habka ay u socdaan iyo fikradaha iyo sida maaragtay laisku weydaarsanayo doodaha waxayna noo noqonaysa hadda annaka inaan maaragtay taa iyo in kale oo soo socotaba aan mar walba la garab joogno aan wax la qabsanno dee dadkeen walaalahaya agaasimaha macadka heritage rofesor afyare cabdi cilmi ayaa isna ii sheegay marka hore dooduhu halkay marayaan wallahi waa runta maanta aad buu si wanaagsan buu noogu bilowday weliba bilowgani wuxuu ahaa bilow aad yani banalkii hadda dhammaaday ilaa iyo toddoba qofooda waxay samaysay dood ka qayb qaadanaysay waxaana lagu wajahayey dadka ka qaybgalka siyaasadeed ama soomaalida dhexdeeda ha ahaato ama soomaalida iyo gobollada kale ay wax la leeyihiin ha ahaato runtii si wanaagsan baa dad xoogaali uga hadleen wuxuuna ahaa malaha baanalkii ama yani qaybtii ugu habaysnayd buu ahaa aad iyo aad iyo aad buu u fiicnaa banalkan kuwa kalena waxaan rajaynaya in sidaanoo kale ay noogu dhammaadaan markaad eegtooyin siday wax u socdaan iyo mawduuca culuseeda la qaatay sanadkan xasiloonnida iyo nabadgelyada degmada geeska afrika maxaa la fili karaa inay ka soo baxaan oo laisleeyahay aakhirka ku gebagabaysmo shirku waxaan aakhirka marka ugu dambaysa inta badan waxaa soo baxa wax communique oo wixii la kafargareeye ah dee meeshan dowlado go'aan qaata maaha waa dad soomaaliyeed oo isku yimid oo ishuuskay ka hadleen intaabaa laga hadlay saabaa waddadaasaa loo badnaa in la yidhaahdo unbaa naga go'an insha allah waana soo saaraynaa haddii alle talooyinka halkan dee laga soo jeediyaa saamayn intee leeg bay ku yeeshaan dadweynihii soomaalida meel ay doonaanba ha deganaadaan taas cabiraadda mar kale u baahan tahay in la qiimeeyo taa saamaynta ilaa laakiin dhinaca assessmentiga iyo educationka oo ah in dadkii loo sharxo qodobada waaweyn ee ka jira dalka annaga qaybtaasaana saaran qaybta ah hirgelinta talooyinka waxa ay saaran tahay dadka markaa madaxda ka ah annaga waxaana saaran inaan u loobigarayno tusno marba dhinac ka tusno maaragta mar qoraal ugu sheegno mar sidaanoo kale ugu sheegno taasaan annaga waajibkeeda issaarnay oonan ku maqannahay midda iyo qiimaynta waxaan u daynayaa dadka rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti